si looga dhigo lacagaha austareeliya ee aan qurushta ama sunuudda ahayn kuwa ugu ammaansan adduunka reserve banki wuxuu samaynayaa lacagaha jiilka cusub ee austareeliya hadda waxaa shaqaynaysa lacagta shanta dollar oo cusub waxay leedahay astaamo badan oo ammaanka la xidhiidha kuwaasoo ay ka mid yihiin daaqad bannaanka laga arko si ay u caawinto dadka araggoodu xun yahay waxaa jira waxyaalo gacanta lagu dareemi karo waxaa iyaduna muhiim ah dhammaan lacagaha aan quruushta ama sunuudda ahayn oo dhammi waa sii shaqaynayaan waxaad wax badan ka ogaan kartaa banknotes r b a gov au